waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali wallaahi la filimayn inay sida waxu dhaceen u dhacaan la filimayn in jawaari soo noqdo la filimayn in faarax cabdulqaadir yani uu noqdo dadka ay u suurtageli weyday inuu yimaado baarlamaanka taas itselef baa waxay mugdi gelinaysaa saadaashii la saadaalin karaa ay meesha waxu socdaan waxaan qabaa marka soo noqoshada jawaari iyo faarax oo aan imaan inay shaki gelinayso inaynu si yacni la saadaalin karo uga hadalno siyaasadda soomaaliya khaasatan xagga doorashooyinka waa garta sharmaake doorashada jawaari iyo ku-xigeenadiisa wax saadaalina ama saameyn ma ku yeelan kartaa bay kula tahay tan soo socoto madaxweyneha
waa ku yeelanaysa run ahaantii horta ugu horreyn waxaan ku raacsanahay cumar sida uu sheegay lama filaynin natiijadii doorashada jawaari iyo tii ka dambeysay labadaba laakiin waa inaan fahanno waa inaan fahanno sababta keentay jawaari jawaari sababta keentay waxay ahayd damaca siyaasadeed ee uu lahaa madaxweynaha koonfur galbeed oo horey ugu dhawaaqay inuu u taagan yahay musharax madaxweyne taasna taasna habqaybsigii siyaasadeed ee qeybaha kala gedisan ee dadka soomaalida yay waxay gelin lahayd macnaha gilgil aada u weyn musharax si toosa u taageerayey shariif xasan madaxweynaha koonfur galbeed ma uusan jirin maadaama ayan jirin si loo hor istaaga damciisa siyaasadeed ee ku aadan inuu madaxweyne ka noqdo dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxay keentay in wax allaale wixii loo qabay jawaari gadaal la iska dhigo oo la taageero lagana hortago inay wax isbedelaan tii dambe oo ka dambeysay oo faarax cabdulqaadir taas ayaa run ahaantii waxaa la odhan karaa waxay ahayd perfect storm faarax cabdulqaadir waa nin siyaasadda soomaaliya miisaan culus ku leh saaxiib aada ugu dhowna u ahaa madaxweynaha hadda jira waxaa la qiyaasi karay faarax cabdulqaadir codadka uu ka helo doorashadii hadda ka dhacday meeshatan in ay reflection ku samaynayso awoodda siyaasadeed ee baarlamaanka uu ku leeyahay madaxweynaha hadda talada haya waa gartay cumar dabcan markii la dooranayey afhayeenka baarlamaanka waxaa jiray hadalhayn ah in laga yaabo in markii u horreysay la jebiyo nidaam wax qaybsiga qabiilada oo runtii aan ahayn mid ama dastuur ama sharci ku dhigan laakiin qabiilada iyo soomaalidu isla ogeyd oo laba qabiilo gooniya ay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha kala qaybsan jireen marka inaan weli taas la jebin inkastoo labadii goor labadii doorasho u dambeysayba laysku dayey maxay noo sheegaysaa
in jabin la-aantu ka timid sababtoo ah waxaa la rabaa in caadadii hore lagu sii dheganaado laakiin waxaan aaminsanahay in loolan kale oo siyaasadeed iyo sida uu sheegay sharmaarke nin laga cararayo ay arintu keentay oo ah in ninkaanu yimaado si ninkan looga badbaado arontink isaga bersee in uu uu ku yimi because wuxuu ka tirsan yahay dadka dad loo arkayay inay iyagu booskaa mudan yihiin laakiin ay ku timid dadkii tartamayey markaa wuxuu ahaa dadka loo arkayey in lagu aamini karo meeshan waxaana meesha ka muuqata oo aan la inkiri karin soomaaliyana hadda aada uga dhex muuqata inay jirto kacdoon aan aada dibadda ugu soo bixin oo dadku ay doonayeen inay diidaan masalan etoobiya ayaa loo arkayay dadka miisaanka ku lahaa oo la jaaranjgarayn karay maxaa la yidhaahdaa jawaari iyo ninka la yidhaahdo faarax cabdulqaadir waxaa loo arkayay dad etoobiya ay wadato wisinda baarlamentarians hadda dadka xubnaha baarlamaanka soomaaliya waxaad moodaa inay jirto diidmo aada u weyn oo arintaa la xiriirta oo iyadoo aan dhabarka ku hayn qofku meeshuu ka yimi iyo jagada cidda lahaan jirtay laakiin ay ahayd aan qaadano jawaari maalan sababtaa isagaa noogu sayfsan xagga yacni soomaaliya cid wax ka qaban karta waa gartay isla taas ah, sharmaake soomaaliya dhibaatadeeda marka la fiiriyo meelo badan baa laga eegaa marka eh, miyaan la dhihi karin maadaama weli aynu taagannahay reer hebel iyo reer hebel baa iskale booskaas reer hebelna waa inay yeeshaan ku-xigeenka baarlamaanka ama wax noocaasa soomaaliya inaysan weli meel fiican gaarin oo sinaantii dadka iyo is-aaminidii iyo soomaalinimadii halka qofka lagu dooran lahaa taalanti iyo wuxuu yaqaan iyo wuxuu ku fiican yahay miyaysan laftigeedu eh, ka turjumayn cilada soomaaliya haysta guud ahaan Een, run ahaantii waa run weeye waa cilad jirta weeye Een, 4.5ka waxaa lagu ansixiyey oo wax lagu qaybsaday een, shirkii carta Een, shirarkii ka dambeeyeyna een, waxay noqotay formula la raaco oo aan marnaba laga gudbi karin doorashada ta hadda dhacday bay ahayd in laga gudbo maamulada qaarkood sida puntland waxay aada ugu dagaalameen in baarlamaanka lagu soo xulo qaab deegaana oo aan lagu soo xulin een, een, qaabkii hore oo 4.5ka Een, tii iyada ahayd waxaa loo arkay inay xilliga hadda la jooga ayan suuragal ahayn Een, run ahaantii in taas laga gudbo waxay u baahan tahay waxay u baahan tahay een, in la suurageliyo inay dhacdo een, doorasho one person one vote ah Een, axsaabtii la diiwaan geliyo dastuurkii rasmiga ahaa la qoro dalkii amnigiisii iyo kala dambeyntiisii la soo celiyo een, constitutional codekii la sameeyo dhammaan institutionadii kaabil ahaa taas inay suuro geliso markii la diyaariyo ya waxay imaanaysaa in laga gudbo macnaha nidaamkan 4.5ka waa gartay eh, laba mawduuc oo kaleoo ka duwan doorashada soomaaliya aan rabaa waan soo gaabinaynaa tan u horeysa asbuucii u dambeeyey warbaahinta bulshada soomaalida iyo websaytyada iyo iyo warbaahinta oo dhan aad waxaa ugu jiray eh, gabar yaroo goldogob ah, shan wiil ay ku xogto video ay soo dhigeen Eh, dhowr arrimood baa marka halkaas ka khilaafsan oo arrintaasi eh, waa mide in lagu xaliyo heer eh, reerood oo reerihii gabadha iyo wiilka iyo odayaashii iyo beesha ay markaas xalisato in eh, maamul eh, goboleedka eh, puntland oo galdogob ay hoos timaado loo dhiibo maxkamadihii iyo nidaamkaas ay maraan iyo dadka qaar loo eh, shareecada islaamka la marinayo marka guud ahaan adinkoo soo koobaya en, iyay tahay inay xaliyaan dhibaatooyinka noocaas oo kalea markay dhacaan soomaaliya mase ku badan yihiin maxaase laga baran karaa dhibkaas hadda aada warbaahinta u galay Eh, horta ugu horeyn dhibaatada ka dhacday galdugu waxay ahayd dhibaato aada u xun Een, waxaana sii xumeeyey sida dadkii dhibaatada sameynayay ay u sii u sii wadeen oo ay gaarsiiyeen heer adduunka oo dhan laga daawado Eh, midda ah yaa wax ka qabanaya iyo see looga qabanaya anigu waxaan qabaa meeshii maamul baa ka jira maamulkaa ka jira waa inuu yahay maamulka awoodda u leh u xalaaliya wixii sharciga sharciga la xiriira oo wax laga qabanayo inay wax ka qabtaan haddii la yidhahdo qolo walba iyagu arrinteeda ha dhammaysato haddii marka looma baahna dowlad dowladda meesha wax ka baxaysa marka dowladdu waa inay go-aan ka gaartaa waana in sharciga la horkeenaa waxaan kale oo qabaa si loo xakameeyo dhibaatada tan soo noqnoqotay oo keentay in ilaa heerkaa la gaaro in caruurtan ama dadkan dembiga galay la marsiiyo inta ugu adag oo diinta islaamku ay ogoshahay in lagu ciqaabo si loo xaqiijiyo inaan gabar dameeto oo soomaaliyeed dembi looga gelin gabdhaheennu waddanka waa ku dulman yihiin dhibaato badan baa loo geystaa waa la ihaaneeyaa taas midaan nasiib iyo in la soo geliyey internetka baaqaylada keenta mooyaane kuwo badan oo la mida baa ka dhaca meel walba oo soomaali ah waxaana keenay oday leh anaa xalinaya oo khalada iyo niman wadaada oo iyaguna leh anagaa arrintatan anagaa naloo daayo iyaguna xal kale oo aan shaqaynayn raadinaya waxaan qabaa sharcigu suu qabo islaamku arrintaa in lagu dhammeeyo oo aanay dhicin in la yidhaahdo orday iska taga raalli ahaada waa gartay isla taas eh, sharmaako inkastoo aan raba inaan ku daro eh, culummo ka hadashay puntland eh, sida igu maqaala dee mana rabno inaanu eh, diinta waxaana ka aqoon aan faragelin laakiin eh, sheekh ka mida wuxuu leeyahay waxaa loola dhaqmayaa sidii kufsiga sino oo kale Eh, sinadana haddii ninku ama naagtu qof soo guursaday ay tahayna dhagax baa lagu dilaa haddii kalena eh, jeedal ba- baa lala dhacaa marka gabar yaroo afar nin ama shan nin xoog ay ku xoogtay oo toorey la dhacday eh, sino inta badan caadiyan waxaan u naqaanaa dee nin iyo naag eh, dembi allaba ha noqote iska raaliyaho oo maaragta iyagu isfahmay marka sidee waxaas laysu waafajin karaa marka horta ugu horeyn macnaha waxaan cambaaraynayaa oon ku cambaaraynaya macnaha strongest tennis possible wax meeshaas ka dhacay midda labaad waxaan ku raacsanahay dhakta cumar baan ku raacsanahay goldogob waxay hoos tagtaa maamulka puntland bay hoos tagtaa arinta puntland macnaha waa maamul soo jiray ilaa ninety eightkii waa maamulka labaad ugu cimri dheeraa maamulada hadda ka jira dalka soomaaliya waa maamul stable ah waa maamul ay kala dambeyni ka jirto arintan iyada ah xalinteeda wuxuu xil ka saaran yahay maamulka degmada goldogob iyo guud ahaan maamulka maamul goboleedka puntland iyuu xil ka saaran yahay midda ah macnaha maxaa habboon in nimankan lagu qaado hadda maamul baa meeshii ka jira dastuur buu leeyahay sharci buu leeyahay waxaan soo jeedinayaa maamulkaas shuruucda u degsan oo ku aadan arintan iyada ah in nimanka kan la tiigsado oo sharciga wadanka sharciga maamulkaas u yaalla wixii uu ka qaba arintan iyada ah lala tiigsado oo tallaabo adag laga qaado haddii uusan maamulka lahayn sharci ku aadan arintan iyada ah haddii uusan lahayn waxaan soo jeedinayaa in prisoners ay noqoto oo sharci adag sharci adag oo kalifa waxaan oo kale inayan mar damba dhicin in la dejiyo oo ayaga lagu bilaabo yaan yaan soo jeedinaya laakiin culammada iyo odayaasha hawshan uma taallo waa garta tan u dambeysa sharmaarka adaanku ugu bilaabaya berito waxaa la caleema saaraya donald trump inuu noqdo madaxweyne afartan iyo shanaad ee dalka mareykanka marka adoo soo gaabinaya soddon daqiiqo caalamka maxay uga dhigan tahay maamulka donald trump oo xukunka qabsanaya gaar ahaan soomaaliya iyo africa
walaha run ahaantii hadda ka hor maalkan tambal wuxuu yiri xilli ka wanaagsan xilli la ahaado australiyan ma jirto ma xilli ka fiican xilli la noolaada hadda lama arka sababtoy tahay haddaan haysano donald trump valadimir putin zi jimbin rodrigo midka kan philibiin jooga haddaan haddaan haysano siisi iyo kuwa lamidka ah iyo iyo ninkan turkiga macnaha waa waa trump wuxuu destabilis gareeyey macnaha siyaasaddii adduunka o dhan buu destabilis gareeyey wuxuu muujiyey inuu aada ugu dhowaan doono ruushka wuxuu kaluu muujiyey in macnaha dagaal dhaqaale oo ku qaadi doono macnaha chiniiska annaga taas haddaan nahay australian ahaan macnaha saameyn saameyn aada u weyn bay nagu yeelan doontaa arinta kale oo qalqalka keentay caalamul islaam waxaa weeye arrin ay ka lexleexan jireen madaxweynayaashii hore oo maraykanka wuxuu ballan qaaday in safaaradda maraykanka talayb ku taallo uu u rari doono jerusalem awal waxaa dhici jirta madaxweynayaashii maraykanka soo maray inay ballan qaadaan arrintaas xilliga ay doorashada ku jiraan laakiin markii xafiiska ay tagaan ay dib uga noqdaan macnaha arrimahaas oo dhan baa u baahan in la fiiriyo nin la saadaalin karana ma aha waa garta cumar isla taas adoo soo gaabinaya raalla
blief inuu wax badan oo wanaagsan keeni karo waxaan aaminsanahay inuu wax badan oo xun keeni karo dad badan oo reer galbeed ah ayaa qabay ama qaba hadallada uu leeyahay donald trump oo publica uu leeyahay in marka la helo madaxweyne diyaar u ah inuu yiraahdo oo dhagaha caalamka weliba caalamu saalis ay dhagahooda ku dhacdo waa wax fiican inuu ihaanayo inuu u sheego inayn waxba ahayn inuu u sheego inay dabadhilif yihiin inuu hadallo weliba kasii xun buu isticmaalaya afrika marka laga hadlayo ilaa xad uu yiri weli addoon baa tihin iskadaa shalay baa ka hadlaysaan haddeera weli addoon tihin laakiin uu macneeyey sababta hadalka uu yiri carabaha sook sidaasoo kaleeto wuxuu sheegay inayan waxba ahayn in marka toos nayloo ku sheego waxaynu nahay iyo in naylaka qariyo oo nala masaajeeyo keebaa noo fiican blief inay marka laga hadlayo their worldiga inay u fiican tahay in runta naloo sheego again uh, i don't believe inuu laba midkood baa iman doona inuu isbedelo donald trump oo bedelo habdhaqanka hadda uu isticmaalayo iyo inuu sii wado oo dabadeed maraykanku khaasatan aqalka sare iyo aqalka hoose oo maraykanku ay tallaabo ka qaadaan oo imbeijment ku sameeyaan labadaa midkooda dhacaysa inuu isugu isbedelo iyo in la bedelo ma filayo anigu hadda sida waxu socdaan in sida uu yahay uu ku sii noolaanayo oo ku shaqayn karayo
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali